حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه
bismillaahi araxmaan araxiim kulan wacan oo wanaagsanna khiyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijaan ugu magacdarnay islaamka iyo caafimaadka insaanka kaasoo aan ku falanqayn doonno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta islaamku uu siiyey caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaa dhigay qur-aanka iyo sunnaha innagoo isdultaag ku samayn doonno umuuraha la ina faray iyo kuwa la inooga digay ee gundhigga u ah badqabka caafimaadka bini'aadamka barnaamijkan waxaa xalqa weliba marti ku ahaan doona insha allah culimo dhaqaatiir iyo aqoon-yahano soomaaliyeed kuwaasoo falanqayn doona mowduuca muhiimka ah islamarkaana inoo faa'iideyn doona wax badan oo caafimaadka bini'aadamka ah iyo ihtimaamku islaamku siiyey arrintaas mar kale ku soo dhowaada barnaamijka
مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع وهجاج diinta islaamka oo ah diin uu allah la soo saaray nebigiisa muxamed sala allahu calayhi wasallam waa diin ay u kulantay laba waxyi oo ah kitaabka allaah iyo sunnada rasuulkiisa waxaana diintani u sugnaatay fadaa'il fara badan oo aan la soo koobi karin waa diin kulmisay islamarkaana weelaysay dhammaan qeybaha nolosha haddii ay tahay siyaasadda iyo dhaqaalaha caskariga iyo amniga iyo weliba caafimaadka iyo waxbarashada arrimaha uu mudnaanta iyo tixgelinta ugu badan siiyey islaamka waxaa ka mid ah caafimaadka iyo badqabka bini'aadamka taas oo haddii aad u kuurgasho una fiirsato si xeel dheer aad uga dheehan karto nusuusta cadcad ee qur-aanka iyo sunnaha la yaab ma lahan arrintaas oo diinteenna ayaa ah diin shaamil ah oo dhammaystiran oo ay u dhan tahay wax weliba oo loo baahnaa in la bidhaamiyo sidaba uu allaah ku caddeeyey kitaabkiisa casiiska ah ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون sheekh nuur macal cabdiraxmaan allaha u naxariistee bal haynoo tafsiiriyo aayadan maa faradna kuma gabood falin filkitaabi kitaabka dhexdiisa macnaha kama tegin waayo kitaabka dhexdiisa min shayin shay ugama tegin kitaabkuma qur'aanka hadduu qur'aanka ayan ilaahay wixii bashar u baahnaayo o dhan waa ku caddeey tibyaan likulli shayin waa teedaya watafsiila kulli shay haddii kale lawxul maxfuudka ay tahayna waxba ugama tegin waayo idan oo wax walba siday aanan uga warranno bash- basharba u baahnayba oo sidaas ayuu alla u maamulaa wax walba oo haddaba maaragtaya ugu talina idan marka awoodda ilaahay qofka raba inuu ogaaday cilmi ilaahay waa kaasi waa muuqda sidoo kale waxaa allaah isagoo tilmaamaya nebigiisa sala allahu calayhi wasallam uu yidhi
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
saxaabada iyo salafkii saalix ahaa allaah raalli ha ka noqdee waxaa marka ay ka hadlayaan dhammaystirnaanta diinta ay odhan jireen ma jira shimbir heehaaba hawada dusheeda ilaa wax buu inooga sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasallam sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmada daraasaysa siyarka salafka iyo taariikhda faaca weyn ee islaamka ayaa inoo sharaxaya tusaalayaasha muujinaya shumuuliyadda diinta iyo aqwaashu salafku ay ka yidhaahdeen arrintaas Ee, diinkeennu waa diin shaamil ah oo nawaaxida ama dhinacyada noloshoo dhan waxu ka tagay ma laha siduu ilaahayba u sheegay oo uu yidhi fi- kitaabkiisa ugu sheegay maa faradnaa filkitaabi min shay wax kastoo nolosheennu u baahan tahay iyo wax kastoo maaragtay ee nolosheennu maaragtay u daran iyo wax u roon labadaba waa laynoo sheegay jidka ayaas laynoo sheegay caafimaadkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalahaas weliba min ahami wuxuu ka mid yahay umuurta ayuu ka mid yahay caafimaadku wax ugu miinsan buu ka mid yahay ilaa diinta waxaa loo soo dejiyey bani aadamka loo soo dejiyey haddii loo soo dejiyey saan ognahay xataa eh, maqaasidka shareecada ama laba aan kala maarmin diintuna xoog bay saartay aad bay uga hadashay marka laga hadlayo daryeelka caafimaad ee dadka iyo daawada wuxuu islaamku siiyey mudnaan heer sare ah sida uu inoo sharaxayo doctor xanafi horta diinteena islaamka iyo caafimaadka iyo waxa dhanba anagaa iska leh dadku waxay u malaynayaan ee caafimaadka iyo dhakhtarnimada inay gaalada leedahay waxaas waxaa kama jiraan dhakhaatiirta ugu horeysa adduunyada wax soo saartay cilmigan caafimaad ka hadashayna waa diinta islaamka waaye waa qur-aanka kariimka waaye waxyaabahan maanta lagu dhigto ee la barto oo dhan waxa weeye waa shareeca islaamka muslimiintii markay diintooda ka leexdeen oo cizi iyo sharaf ee gaalo ka raadiyeen bay waxay u maleeyeen dhakhaatiirta dhanba inay gaalada leedahay cilmiga caafimaadka gaalada leh waxaas dhan waxay wax leedahay qaswul fikri la yidhaahdo waayo laakiin cilmigan annaga iska leh caafimaadka maanta lagu sheego dhan aasaaskiisa waa aayad qur-aana iyo xadiis nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa lay ilaahay subxaana wa tacaala isaa abuuray alaa yaclamu man qalaqa wahuwa latiifu lkhabiir ilaahay subxana wa tacaala isagaa abuuray bini aadamka naftii isagaa sameeyey dadka marka waxaa la rabaa inay fahmaan ummaddan waxaa ku dhacay waxa la yidhaahdo qaswul fikri maskaxdaa laga qabsaday asaasiyaadka marka diinta islaamka ee ka hadasho ee caafimaadka ayaan dhowr waxyaabood ka soo qaadananay aasaaska koowaad kitaabka qur-aanka ilaahi wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu aasaaska caafimaadka waa intaasaa layihahdaa wa kuluu wax cuna haddii aan wax la cunin qofka biniaadanka waa jiranaya anemia imaanayso tabardara imaanayso ducfiya imaanayo jirka isma difaaci karo maxaa ku xigo walaa tusrifuu ha xadgudbina cuntadii haddii layska badiyana jiro kala imaanayso waxaa imaanayso sistamka inuu qaribmo caloosha inay nabar yeelato waxaa imaanayso in dheefshiidku xumaado caloosha inay adkaato jiraa imaanayso aas-aaska caafimaadka marka la qaadanayo labaasay ku shalaysan tahay in wax la cuno wixii la cunin aan layska badin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu aasaaska kaas waa xadiistan haddana waxayr ka soo qaadanaynaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa mala'a aadamiyun wacaa'an shara min badnihi bini aadanka ma buuxiyo weel calooshiisa ugu shar badan meesha maxaa ka qaadanaysaa caloosha haddii la buuxay sharoo dhan cudur oo dhan meeshuu ku imaanaya markaasaa weli tawjiih nabigeena nisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bixasbi ibni aadam waxaa ku filan bini aadamkuu yidhi luqaymaatun dhowr wax uu luqo yuqibna salbahu dhabarkiis wuu ku toosinaya cuntada in layska badiya marka caafimaad kuma jiro cunto yar in la qaato cunto la-aanna caafimaad kuma jiro laakiin cunto dheeli tiran oo tayadeeda ay maaragtay ay fiican tahay oo aan badnayn al rabaa maxaa ku filno nabiga luqaymaad waa dhowr jeer oo afka buuxso caloosha ku dhacdo ayaa ku filnay nabi alayhi salatu wasalaam weli waa noo soo sheegay alayhi salaam wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam fa in kaana laabudda faacila haddii qofku marka uusan ka maarmi inuu raashin fiican qaato weli waa naloo soo sheegay waxaa la yidhi fa in kaana laabudda faacila hadduu cunto badan rabo inuu cuno marka muxuu sameynaa fa thuluthun litacaam caloosha saddex meelood ha u qaybiyo qayb cuntada ha geliyo wa thuluthun lisharaabihi saddex meeloodoo meelna ha geliyo cabitaankiisii wa thuluthu linafasihi qaybta saddexaadna neefta ha u banneeyo ilaa cuntada waxaa rabaa hawe u baahanta lagu shiido hawo la jiido oo lagu shiido waxay u baahanta ayada markay isdhex gasho fal gasho hawaa kasoo baxayso oo carbon dioxide la yidhahdo carbon dioxideka meeluu ka soxbu u baahan yahay haddii wixii marka la malaaso raashin bes laga dhigo meelay wax ka galaan malaha
حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدام بن معد يكرب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس
caafimaadku waa wadiiqa iyo wasiilo qofka ku gaarayo inuu badbaadsado caqligiisa una nabad gasho diintiisa islamarkaana uu noqdo qof dadnimadiisa ay dhammaystiran tahay sidaas darteed waxa ay qaar ka mid ah culimmadu ay yidhaahdeen caafimaadku waxa uu taagan yahay martabada labaad ee islaamka waxaana ka horeeya oo keliya diinta waxay yidhaahdeen ruuxda jirka ku jirta waxay la mid tahay dad deegaan ku wada nool inta uu wanaagsan yahay deegaankaas dadku way joogayaan haddiise uu burbur ku yimaado deegaankaas way isaga guurayaan sidaas waxaa la mid ah ruuxda ku jirta qofka nebiguna salaallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi mu'minka qawiga ah ayaa allah xaggiisa ka khayr badan lagana jecel yahay mu'minka daciifka ah ee aan tabarta lahayn حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
sida ay tusayaan nusuusta cadcad ee ku soo aroortay kitaabka sunnaha iyo aqwaasha salafka wuxuu islaamku caafimaadka siiyey tixgelin iyo mudnaan aad u xogan sida uu inoo bidhaaminayo sheekh suldaan aala moxamed oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed diinteennu caafimaadka siday uga hadashay hadday tahay nusuusta kitaabka iyo hadday tahay sunnihii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam iyo haddayba tahay aqwaashii salifka saalixa waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi maa faradnaa filkitaabi min shay isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hadlaya wasfiga ambiyada uu siiyey ayaa allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wayuxilu lahum adayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'id ilaahay wuxuu inoo tilmaamay aayadda inoogu sheegay in ilaahay uu dayibaadka u xalaaleeyey ambiyadii kadalika muuminiintana saasoo kaleeta alla subxaanahu watacaala ugu mataqaana maxay ahayd ugu xalaaleeyey wuxuuna u diiday wax kastoo khabaa'idsa waxaana rabaa qofka mu'minka markasta ee cinaayadiisa sixadu waa shayga ugu muhiimsan shayga ugu muhiimsan laba shay- wax laba shay baa la ilaashaa Ee, marka ashyaada kale laga soo tago ugu waaweyn mid waa salaamatu diin diintaadu inay nabad gasho oo wixii kaa nusqaaminayay diintaada iyo caqiidadaada iyo dacfi ku keenayay iyo iimaankaaga aad ka ilaashato ka kalena waxa weeye waa sixatulbadan oo midna wuxuu noqonayaa ruuxdaadii inay nabad gasho ka hore oo qalbigaagii iyo mataqaana ay ku jiraan kan korena waa eh, sixada jirkaaga in ay caafimaad hesho labadaasaa ugu waaweyn marka qofka muslimka markuu labadaas la helo wuxuu helayaa quwa quwadii jismiga iyo quwadii iimaanka saasaa xadiiska wuxuu inoo tilmaamay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min adaciif mu'minka qawiga wuxuu ka khayr badan yahay ilaahna uu uu ka jecel yahay mu'minka daciifka marka ha noqonin mu'minkii daciifka wixii ku daciifayeen caqiidadaada iyo mataqaanaa iimaankaaga iyo caafimaadkaagaba insha allahu inaad iska ilaaliso ayaa loo baahan yahay
maadaama in badan oo ka mid ah waajibaadka diinta ay adkaanayso in la guto iyadoo aan la helin caafimaad xagga jirka ah sida salaada soonka xajka jihaadka khilaafada iyo imaarada wuxuu caafimaadku ka mid noqday arrimaha laga maarmaanka ah ee aan waajibka la'aantiis marnaba dhammaystirmaynin sida uu mar kale inoo sharaxayo sheekh cabdulilaah markaas hadda islaamku waxa weeye martabada labaad bay imaanaysaa marka salaamatu diin qofku markuu helo diinta loo badbaadiyo naftiisa baa marka doorka labaad imanaysa oo la badbaadinaya Eh, marka culimaduna waxay sheegaan oo ahlucilmigu sheegaan waxay ku shabahaan qofka eh, ruuxa iyo jasadku siay isu yihiin sidii dad guri degan oo kale dad guri degan dadka guriga degan gurigu maadaama weli fiican yahay oo caafimaadkiisa uu fiican yahay uusan dumayn ay ka cabsanan inuu ku dumo way ku way ku- way ku nagaanayaan way joogayaan laakiin gurigii haddii khatar soo waajahdo oo kharaab u noqdo oo- oo derbiyadu dildilacaan oo ay ka baqaan inuu ku dumo badan jiran jismi jiran kuma jiri karto naftu kuma jiri karto saasiba naftu xataa qofku uga baxaysa markuu jir- eh, xanuunsado jirkiiba xanuunsado ayaa ruuxiina tegaysa marka eh, ruuxa waa la ilaaliya nabiga wuxuu leeyahay eh, almuminu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almumin aldaciif quwada lagu sheegaya marka waa quwa- quwa iimaaniya ruuxiyana waa ku jirtaa quwa badaniya iyo xoogiina wuu ku jiraa marka xoogii wuxuu ka imanaya qofkii caafimaad qaba ayaa helaya de qofkii xanuunsado oo jiroola noqda isagu quwadii badanka markaa ma helayo xataa quwadii waxaa daciifaysa oo ruuxiga ahayd hadduu qofka aad u xanuunsado oo de caqligiisa baa is- miir daboolmaya waa isbedelaya fakarkiisa xitaa ma fiicnaanayo Shar- sharaaca islaamkana waxaaba jira sharaaca layna faray iyo waajibaadka ilaah inoo diray ee diinta inugu farayna waxaaba jira kuwa ugu waaweyn intooda badan waxaa weeye qof aan aan jirkiisu nabad qabin ama caafimaad qabin maba qaban karo maba qaban karo waxaa ka mid ah oo kale matalan khilaafada khilaafada oo iyo, iyo hogaanka ummadda qofkii waxaa lagu shardiyay qofkii hogaaminaya inuu caafimaad qabo oo xawaastiisu ay nabad qabaan oo caafimaad lo uu uu socon karo de qof dhaqaaqayu yahay qof iska meel yaala khilaafada ma hogaamin karo iyo imaarada sidoo kale salaadoo kale waad og tahay ninkii xanuunsanaya dee inuu si un jiif iyo xaalad daruuro ku tukada mooyaane waxaa laysfaray in qiyaam lagu tukado iyo taagni marka xoog bay u baahan tahay wuba ku xidhaba salaadii wuba ku xidhaba in caafimaadkii qofaa ku xidhan xajkii baa ku xidhan haddii qofkii inuu xoog yeesho oo caafimaad qaba ayaa ayaa shardi ah Ma- jihaadkii inu jihaadka maanta lagu jiro qofka jihaadaya dee ma nin xanuunsanaya ama mariida ama maaragtay macduura ma jihaadi karo qofka marka inuu badankiisa diintu aad bay u ilaalisay marka waxaa weeye oo maaragtay ay- qofkaas waxaa la rabaa inuu yahay qof caafimaad qaba oo de cadowga maaragtay iska dhicin kara oo dagaalami kara marka aad bay maaragtay calaaqa u leeyihiin salafku ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen kuwo dareensan ahamiyadda iyo mudnaanta cilmigan oo u leeyahay waxayna ahaayeen kuwo barta dadkana ku booriya cilmigaas imaamu shaafici raximahullah ayaa yidhi cilmigu un waa labo cilmiga diinta iyo midka caafimaadka mar kale wuxuu yidhi ma ogi wax ka qiimo badan cilmiga caafimaadka marka laga yimaado cilmiga lagu kala ogaanayo xalaasha iyo xaaraanta waa kan sheekh cabdulwaaxid isxaaq mudey oo inoo sharaxaya salafku sida ay u dareensanaayeen ahamiyadda iyo mudnaanta cilmiga caafimaadka marka runtii makaanada uu leeyahay cilmiga dibbiga waa makaano runtii aad u weyn maxaa yeele dadkao dhan waxaa laogyahay waa uda baahan yihiin qof aan dee xanuunsanayn haddee ma jiro kutubta waaweyn ee maraajicda ah maa min kitaab ma jiro ilaa kitaabu dibbi baa ku qoran balbukhaari soo qaba kitaabu dibbi abu daawuud kitaabu dibbi wahaakada xugun ahaan in la ogaadana haddee waa muhiim caafimaadka muxuu noqonayaa xugun ahaan bal axkaamta waaweyn ama shanta xagee buu gelayaa runtii waa wujuub kifaaci ama fardu kifaaya oo in laga helo ummadda cid garani dibiga ama caafimaadku waa laga maarmaan haddii la waayo ummadoo dhan aatimiin inay noqdaan ayaa macnaha waxaa weye dhici wey xataa fardu cayn mararka qaar inuu noqdo waa surowdaa maxaa yeele muslimiintu waa in laga helo dad waxaa weye adibo ama dhakhaatiir in laga helo wey oan u baahnin haddee gaaladii waxyaalahaas xaqiiqatan waxaa la ogyahay xanuunka horta ilaahay baa keena subxaanahu wa tacaala haddana midka wax shaafiya asaga wey waa idaa mariltu fahuwa yashfiin ama daawada in la qaato waa min al asbaab asbaabtana hadde way iska bannaan daawada ugu horeysana runtii hadde waa qur-aanka kariimka wey waa qur-aanka laakiin dadku hadday qaataan runtii nasaaixda sharciga iyo tacaaliimta sharciga ee diinta lagu dhaqmo runtii cudurro badan iyo aafaad badan ayaa marka laga badbaadayaa tusaale waxaa kugu filantay asxaabtii ama salafkii waxay ahayn dad runtii shareecada laasima ee ku dhaqma awaamirteeda qaata wixii nawaayin haddee bannaan ka mara marka wuu yaraa aafaadkoodii iyo xanuunadoodii iyo alamraad iyo runtii aad bay u yaraayeen waxaan saydaliyaad iyo farmashay iyo muxuu ahaa isbitaallihii haddee ma jirin waxaa keenayeen haddee waxa weeye shareecadii bay u hogaansamay beynamaa maantaan arkeen hadda cudurrada gaalada hadda maanta u badan hadda haddii hadda fiiri muxuuha korona uu yimid ayagu ilaahay ku baabiye muslimiintu ilaahay waa ka khafiifi adis waxyaalahaas ayagaa u badan marka waxa weye haddii tacaaliimta sharciga muslimiintu ay qaataan runtii waxa weye aafooyin badan ayaa laga badbaadayaa caafimaad darrida la soo darista bini'aadamka waxay timaadaa marka qofka jirkiisa soo weeraro cudur amba ay timaado dhibaato kale waxaana sababta keenta dhibtaasay u noqonaysaa laba arrin midkood oo kale ah in ay tahay mid uusan isaga sababteeda lahayn oo haddii uu ku raalli noqdo islamarkaana rumeeyo qadaha iyo qadarta rabbigiisa uu ka helaya ajir aan la soo koobi karin islamarkaana uu allaah dembidhaaf uga dhigayo iyo tan labaad oo ah inuu isagu sababteeda leeyahay sida inuu ka tegay umuurihii la faray ee ilaalinayay badqabka caafimaadkiisa ama inuu la yimaado waxyaabo laga reebay waana arrin uu dembi iyo ciqaab ku mutaysanayo tusaale ahaan haddii aanan darawalku aan si taxadar lahayn oo ku kixin gaariga isagoo xawaaro ku socdana galo shil waxaa laga yaabaa inuu noqdo qof naftiisa halligay sidaasna ku mudaystay dembi weyn sidaas si la mid ah haddii qofku ku talax tago cuntada sidaasna ku xanuunsado waa mid ku dambaabaya dhibaatada uu kula kacay jirkiisa waana arrin ku timid dayacii fududaysi la fududaystay waajibaadka allaah يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب من waxaan barnaamijkan la magac baxay islaamka iyo caafimaadka insaanka allaah idinkii rajaynaynaa inaan ku soo ururinno wuxuu allaah inoo suurageliyo oo mowduucan ku saabsan haddii ay ahaan lahayd ihtimaamka islaamka uu siiyo caafimaadka insaanka innagoo isdultaag ku samayn doona nusuusta sharciga ah ee ka warramaysa qadiyadan oo ah mid bannaanka soo dhigaysa fadliga iyo qiimaha ay la gaarka tahay diinta islaamka halkan ha inoo joogta xalqadan oo ahayd horodhaca barnaamijka halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonnaa xalqada xigta inshaa allah sidaasii nabadgeliyo waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع